لله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا waa dersiga afartan iyo sagaalaad kitaabka atadhiib fi adilati matni اlgaayati wاtaqriib kitaabu lxuduudi baynu kusoo jirnay saariqii baa laga hadlayaa saariq waa tuug faslun haadaa faasilun wey watuqdacu waa la gooyaa yadu saariqi kan saariqaayo tuuggaa gacantiisa bihalaathati sharaa'ida shuruud oo saddexa helideed saddex shardi haddii la helo gacantaa la jarayaa saariq baa la yidhaahdaa ayb wاlasl fi hada qowluhu tacaalى wالsaariqu wالsaariqatu tuugga iyo tuugadda faqdacuu aydiyahumaa gacnahooda jaraa la yidhi waaye jazaa bimaa kasabaana wey abaalmarin waxay shaqaysteen ay kasbadeen waana nakaalan ciqaabo min allahi wallaahuna casiizu xakiim wey waay aayaddan may ahayd ninkii ta akhriyey baa mid kale oo markuu akhriyey buu midhaa wuxuu kusoo hooriyey wallaahu gafuuru raxiim waana wallaahu casiizun xakiim kaasi qur-aanka ma aqoon marka dhegaysanaya kan akrinayana qur-aanka waa yaqaani laakiin waa gafe deedna kii aan qur-aanka aqoona caraabiga ahabaa wuxuu yihi suurtagal maaha inta la yidhi wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahumaa gacnaha jara misna kafuuru raxiim laguma dhammayn buu yihi marka markaasaa kii baraarugada waxa weeye mise waa wallaahu casiizun xakiim wuxuu yidhi caza ilaahay qaalibu noqday deedna waa xukumay saasaa marka looga jira marka markii qofku uu garanayo waxyaalo badan oo culumta ka mid a marmar badan buu khaladka ee ogaan karaa inuu aysan suurtagal ahayn khalad ku dhacay markuu icraabta ama naxwaha yaqaan ama luqada yaqaan amba ma garanaysaa qur-aanka macnihiisa yaqaan laakiin qur-aanku waa qirada waa mutabaco oo iyadu sida qur-aanku dee lagu akhriyey waa qofku ku dabagelayaa ee ku raacaya isagu ma leexleexin karayo ama ma qiyaasan karayo assaariq huwa man akhada qofka qaato weeye maala hayrihi qof kale xoolihiis khufyatan qarsoodi min xirsi milihi shaygaanoo kale meesha lagu xafido oo kalena ka xaday calى sabiili اtacadii xadgudub wadadeed qeexidiisu wataa wasayaati macna اlxirzi xirzigaas macnihiisu waa noo imaan doonaa bacda qaliil waxyar ka bacdi nakaalana waa cuquubatan tardacu hayra ciqaab oo isaga keyrkii celinaysa wey waxay ka celinaysaa can irtikaabi mili janaayati kan wuxuu sameeyey oo kale in qof koro markii kan gacanta la gooyo dadku waa iska daynayaan watakuunu cibratan waaye waxayna ahaataa cibro liman yactabiru qofka cibro qaadanaya cibro u noqonaysa saddex shardi buu yidhi an yakuuna baaliqan qofkaas gacanta la jarayo oo saariqa waa inuu qaangaar yahay caaqilan caaqila wa an yasriqa waa inuu xado nisaaban nisaab waa maxay qadarkii tuugnimada nisaabkeeda ahayd sariqanimada nisaabkaasoo qiimatuhu qiimadiisu rubuucu diinaarin diinaar afar meelood loo dhigay meeshi xoolaha u qaatay waa inay dhan yihiin xaggeena ka qaadanayaa min xirsi milihi shaygan oo kale shayga lamidkiisa meesha lagu xafido waa inuu ka qaatay oo ka xaday walimaa rawaahu lbukhaariyu wa muslimu wallafdu lahu can caaishata radia allaahu canha can rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yihi laa tuqdacu yadu saariqi tuu gacantii lama gooyo ilaa fii rubuci diinaarin diinaar afar meeloo loo dhigay meeshii mooyaane iyo fasaacida wixii kasii badan qofa gacantii iska goo maaha iyo maalan qofa dhahaya shareecadan ku- dadka ku dhaqaynaa ku xukumaynaa marka ma garanayo shuruudii iyo wixii wax gacanta lagu goynaya iyo wixii la mid ah waa inuu u yaqaano cilmigii wadiinaaru yusaawi diinaarku wuxuu u dhigmaa iminka nisfa liiratin hal liiro barkeed inkiliisiyatin oo ingiriisi ah waaye ingiriis lacagta ingiriiska oo liirada la yidhaahdo liira hal liiro barkeed intaasoo liiro oo dahabiyatin dahabi ah taqriiban suuro dhoweyn alaana iminka inta intaas kale hadda qiyaas ku dhowda xirziga waxaa la yidhahdaa huwa almakaanu aladii waa makaanka yuxfadu bihi lagu xafido almasruuqu shayga la xaday meesha laga xaday weeye oo lagu ilaalin jiray isagoo kale I- iyo wanaxwu wixii la mid a caadad xagga caadada aw ilxaalu weeye xaalka aladi kaasoo yamnacu mancinaya dukhuula yadi hayrihi maalikihi dukhuula yadi dukhuula yadi gayri maalikihi kan maalka leh gayrkiisoo aan lahayn gacantiisa gelideed caleyhi dushiisa ay gasho cid kale gacantii meeshaysan gaarin weeye tuugnimo mooyaane walcurfu curfiga iyo caadada huwa almarjicu marjica loo noqonayo waa caadada fii taxdiidi lxirzi xirziga xa- xadididiisa iyo wacadamihi xirzi la-aanta meeshan waa xirzulmithli iyo ma aha caadada ummadda meesha ku nool baa loola noqonaya lacagta xaggee la dhigtaa lacagta dee sanduuq baa lagu qafilaa akoon baa lagu ridaa een intaasoo khasnadood baa lagu kala xiraa waa garta meesha lacagta la dhiga iyo meesha kiintaallada sonkorta iyo masagada iyo qamadiga la dhigaa isku meel maaha qol qolobo meel baa waxay u tahay xirzi loogu talagalay halkaas ayib wuxuu yidhi waqad wadalla waxaa tusiyey cala shir- cala ishtiraadi lxirzi xirziga shardintiisa axaadiisu minhaa waxaa ka mid ah waa rawaaha abu daawuud wagayruhu can cabdillahi bni camr bni alcaasi radia allahu canhuma can rasuuli illaahi sala allahu caleyh wasalam annahu su-ila nebiga waxaa la weydiiyey can ihamari lmucallaqi timi miro meel laga soo laalaadsay laandhan oo miro ah oo miro saa meel uga lusha faqaala wuxuu yidhi man asaaba bifiihi qofkii afkiisa ku asiiba afkiisa la gala oo min dii xaajatin qof baahi u saaxiiba ah waa baahan yahay afkiisa ku cuno gayra muttakhidin xaal yahay mid ka yeelanaya gayrkiis khubnatan faraq buuxsi isagoo aan faraqa ka buuxsanayn falaa shaya caleyhi waxba laguma leh beer buu iska marayay me- geedow ku yimid iyo beer mirihiibuu afka wax kaga cuna faraqana kuma guran iyo dacallada iyo tafaha waxba looma haysto waman kharaja bishayin shay qofkii ka- ka- la baxa oo minhu mirihii ka mid ah facaleyhi waxaa dushiisa gharaamatu mihleyhi laba jibaarki magdhowgood iyo walcuquubatu in la ciqaabo waman saraqa qofkii xada minhu maalka shay-an mirihiiba wax ka xaday bacda an yu'wiyahu ljariinu jariinku intuu soo dumay ka bacdi jariinku waa maxay? marka beerta la jafo ama la guro miraha goobta la iskugu geeyo uudka ah goobta la iskugu soo ururiyo weeye waaye laa wadankan beeraley maaha waxaas wax badan ka ay garanayaan waxa weeyaan qofkii intii halkan la iskugu keenay kabacdi xada oo fabalaqa uu gaaro wuxuu xaday thamanalmijanni gaashaan lacagti gaashaanku waa shayga marka qofka dagaalkaya lagu jiro haddii wax lagu soo tuuro iskaga dhigaya gaashaankaas iskaga difaacaya wixuu xaday gaashaan buu gooyaan fa calayhi lqadcu kaas goyn ba ag tuug buu noqdo qofkaas gacantaa la jira qofka isagoo aan ka yeelanayn marka khubnatan hiya maa yaxmiluhu rajulu fii thawbi ninku wuxuu marada ku gurto weeye alcuquubatun wahiya tacziiruhuna maanta waa la caziraya wey, waa la- waa la tacziiraya aljariin waxaa la yidhaha albaydar waa uudka goobta weeye iyo wamaa fii macnaha wixii macnihiisa mima tuxfadu fii himaaru waxa la- miraha lagu xafidaa iyo wanaxwaha wixii miraha la mid a almajinuna kullu maa shay dhammaantii baa gaashaan la dhahayo tawaqaa bihi lagu dhowrsado wayustataru layskaga dhigo min darbati silaaxi hubka garaaciisa hadadaaso kale saas iskaga dhigas falow kaana lisaariqi tuugga hadday u ahaatay maywaadsatri waxaa dhahdaa ka tursi gaashaanka oo kale wey oo wa kaanad qiimatuna ay ahaatay tuqadaru mid lagu qadarayo birubuci diinaarin diinaar afar meelood loo dhigay meeshiis waa liiradii ingiriisiga ahayd barkeed taqriib ahaan marka wuxuu halkaa yidhi wuxuu ka xaday min xirzi milihi oo laa milka lahu wax milkiyana shayga u xaday isan ugu ahaanin fiihi shayga dhexdiisa tuugu shayga u xaday milki kuma leh tuugu is xaday isagu maaha ay laysa lisaariqi tuuga uguma ahaan fii shubhati milkin shubhatu milki milki shubhadiis fii maalilmasruuqi minhu kan maalka laga xaday maalkiisa kan u xadayaaye shubha kuma leh tusaale falow kaana lahu kan tuuga hadday ugu ahaatay fiihi maalka shubhatu milkin shubhatu milki ma leh laakiin shubha ku leeyahy oo waase kamaa low saraqal waalidu kii wax dhalayo aabbaha ahaa ama waalidkiibaa wuxuu xaday min waladihi ilmihiisiba xoolihiisa wax ka xaday awil waladu ilmihiibaa wuxuu wax ka xaday min waalidihi waalidkii dhalay xoolihiisii falaa qadca loo goyn mayo sababtu waa maxay waa lishubhati lmilki shubhatulmilki baa jirta milkiga isagu male laakiin milki wax shabaha xoolaha yagii buu leeyahay xoolaha aabihiis xoolaha yagii odayga wuxuu leeyahay xoolihii inankayga iyo wiilkayga waxa yagii aan odayga ka ahaa marka wixii buuna xaday marka milki maaha laakiin waa shubhatulmilki milki wax shabaha weeye markaas meesha waxaa ka dhacaysa qadcigii mar haddii shubha meesha timaado oo falaa qadca wax goyna ma ahaanin ma waxaa dhahdaa awal baa lambar reer ka booda miyaa waxa weeyaan milki kumale waxa weye ay fi lmasruuqi falow kaana lisaariqi milkun fiihi hadduu wax ku leeyahay saariqa xoolahan kamaa low saraqa shariiku midkii shirkada ahaabaa wuxuu xaday min maali sharikati shirkadda xoolaheediibuu wax ka xaday falaa qadca caleyhi goyni ma ahan xoolahuu wax ku lahaa shirkadu ku jira markaasoo xaday haba la goyn maayo kanna waxa weeyaan waa lishubhati lmilki waa biistixqaaqi nafaqati nafaqo mutays waalidkana in laga biilo ilmahana laga biilo wuxuu yidhi watuqdacu waa la goynayaa yaduhu gacantiisa tuuga alyumnaa midigta ah gacanta midigtaa baa la jirayaa min mifsali lkuuci kuuca kala bixiis ayaa laga jiraya kuuca faraha salkooda calaacasha salkeeda inta calaacasha meesha ka dambayso gacantu ka kala baxdo halkaasaa laga jirayaa alkuuc huwa alcadmu naa itu weeyaan annaati waa lafta soo baxda oo mimaa yelil ibhaama suulka waxa la xiriiraa oo fii mafsililkafi kafka iyo gacanta kala goyskeeda ah mafsil maca saacidi dhudhunka maciis halkaana dhudhunku ka yimid halkaana farihii baa ka yimid meeshay ku kala kafka ah oo mafsilkaadoo waxaa weeyaan meeshaasaa la yidhaahdaa kuuc wadalla calaa kownilyadi lyumnaa gacan midig waxa weeye in marka hore la goynayo waxaa tusay qiraa'atu ibnu mascuud cabdullaahi ibnu mascuud qirada uu akhriyay qur-aanka radiallahu canhu uu yidhi faqdacuu aydiyahumaa meeshooda wuxuu akhrinayaa faqdacuu aymaanahumaa midigyaalkooda gooye aymaan waa qiraa'atu ibnu mascuud wahiya fii xukmi qirada marka noocaan oo kale ah xukunkeeda waa maxay oo saxaabisaanoo kale ah aan mutawaatirka ahayn wahiya fii xukmi xadiisi laaxaadi axaadiisa la yidhaahdo axaadiisu laaxaad xukunkeeda oo kale bay qiradan qabtaa xadiisa waxaad aaxaadda ah iyo qiradan qiradaani xadiidkaa xukunkiisa oo kale weeye xadiidkaas min xayu lixtijaaj wey xagga xujaysiga bihaa iyada loo xujaysanaya cala alaxkaami xadiisu laaxaad xukunka waa loo qaataa qiradaanoo kalena xukunka laga qaato وعند الضبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم أtىa بsاarقi utiya بsاarقi tug baa loola yimi faqadaca yamiinahu midigtou jaray muuqni lmuxtaajka fiiri mujaladka afraad minhaajkii sharxiisa boqol toddobaatan iyo toddoba wa kownulqadci gacantii midigta waa noo waa noo sugnaatay midigta ha ahaatee in halkan kala baxa hore laga goynaya aan suxulka laga goynayna maxaa u daliila wa kownulqadci min mifsalilkuuci kuuca meeshu ka kala baxo in laga goynayana waxaa u daliila limaa jaaa fi xadiidi sariqata ridaa'i safwaan sariqati ridaa'i safwaan bin umaya ninkaa la dhihi jiray safwaan bin umaya go-iisii go-aas sariqadiis radia allahu canhu cinda dabaraaniy oo muxuu ahaa uma amara biqadcihi buu amray in la gooyo min almifsali kala baxa in laga jiro gacanta midig baa la goynayaa gacantoo dhan maaha waa inta hore fain saraqa haddou xado haaniyan mar labaad qudacat rijluhu lyumnaa lugtiisa rijluhu lyusraa lugtiisa bidixaa la jaraya rawa daaru qudniyu can caliyin radi allahu canhu qaal idaa saraqa saariqu tuug markuu xado qudacat yaduhu lyumnaa gacanta midigaa la goyn fain caada haddou u noqdo qudacat rijluhu lyusraa lugta bidix baa la goyn wa tuqdacu waxaa laga goynayaa lugta min mifsali saaqi saaqa iyo dhudhunka waayahay meeshu ka kala baxo macalqadami gumadda odayka bahisa korkeeda iyo dhudhunkan lugta meesha iskugu yimaadaan kala goys baa la yidhaahdaa waa lificli cumar radi allahu an sd cumaraa saa sameeyey walam yunkir calayhi axadun axad saxaabadaana kuma inkirin fakaana ijmaacan arrinkaasi ijmaaca buu noqday nihaayahana fiiri fain saraqa haalian mar saddexaad haddou xado qudacat yaduhu lyusraa gacanta bidix baa la jarayaa waayo meesha horea laga goynaya marka qofkan meelaha la jarjarayo dee hadda dadku ciqaab ka badan bay marshaan soo maa waxaa weeye qof baaba waxadaya mid baaba hadduu doono iska dilaya xabad ku dhufanaya maxaa gacan in yar la gooyaaba sharcigaa u naxariis roon qofkaani inuu badbaado la daaweeyo markii intaan la gooyey kadaa laakiin wax ka liitaaba dadkii lagu baabi'inaya soo maha marka tan dadku boqolaalkay banaanka ugu dhimanayaan arki mayaan intaan yaroo laga gooyaa waxay qaar la noqonaysaa si kale intaan yarna waa lagu badbaadayaa gacanta waxaa la goynayaa bidix rawaa maalikun fi lmuwada'i imaamu maalik kitaabkiisa muwada'a buu ku wariyey washaaficiyu na waa wariyey fii musnadihi musnadka alum balfiiri lix waa mujaladka laba boqol konton iyo shan haamishka anna rajula min ahli اlyamani nin reer yamaneeda ninkaasoo aqdaca alyadi warijli lug iyo gacan go-an nin lug iyo gacan go-an baa qadima soo galay oo reer yamaneeda fanazla calىa abi bakrin asidiiqi abubakr sidiiq buu kusoo hoyday reerkiisii fashakaa ilayhi fashakaa ninkii wuxuu ka dacwooday ilayhi abubakar uga dacwooday ana caamilalyamani yaman ninka dowladda u fadhiya barasaabka yaman caamilka yaman ka shaqeeya ilaa wadamada hadda wadamadan badan hal wadan baa xilligii bay ahaayeen dowlad guud muslimkaa ka shaqeynaya khalaas waxaa kaloo dhan waa barasaabyo iyo waaliyaal iyo guddoomiye gobolyaal oo kale yamantan dhan ee hadda dowladda ah ninkii markaa caamilka dowladda muslimiinta uga ahaayoo halkaa gobolkaa ku matelayay ninkaasaa qad dalamahu inuu isaga dulmiyey waa aniga lug iyo gacan go-an ninka dowladdu halkaa u dhiibtay baa idulmiyey oo ijaray buu yiri abubakar buu u dacwoonaya fa kaana ninkan reerka kusoo hoyda wuxuu ahaa yusallii kii tukada min alleyli hameenka o dhan caa waa tukanayaa waa tukanayaa waa tukanayaa waa tukanayaa fa yaquulu abuu bakrin abuu bakr wuxuu lahaa wa abiika aabbahaaye aabba lagu dhaarta lama ogolee wa abiika waaya haddaad dhaar ka dhigtid wa khaaliqa abiika aabbaha alliha abuuraan ku dhaartaye maa leyluka hameenkaadu maba aha bileyli saariqin tuug hameenka ninkaadan saa u tukanaya maxaa gacantaiyo lugta loo jaray caamilka yaman nin tuuga ninkaana hameenkaadu ma eka hameen tuug ninkaasaa u cibaadaysanayaat waa abiika waa aabbaha waaye aab aabba beere maa layluka bileyli saariq war hameenkaadu hameen tuug yaa ninkaa hameenka saa u noolaynayaaba tahay maxay tahay arrintaani waana soo adiga soo dacwoodoo ninka ka sheeganayay maxaal gacanta iyo lugta laguu jara uma inahum reer abi bakar faqaduu waxay waayeen ciqdan bay waayeen makuulba oo liasmaa binti cumays asmaa binti cumays abubakar xaaskiisa waaye xaaskii abubakar sidiiq kuul ay lahayd baa la waayey oo imraata abibakr sidiiq ah asmaa binti cumays fajacala rajulu ninkii wuxuu gudagalay reerka kusoo hoyday yaduufu macahum dadka inuu la wareegayo la raadraadinayo waryaa arkay iyo xagee bay ka dhacday iyo warkuushimeeda iyo wixii wayaquulu misna uu leeyahay allaahumma calayka ilaahayow qabo ilaahayow qabo biman qofka bayata miray ahla haada albeyti gurigan ehelkiisa asaalixi wanaagsan reerkan wanaagsan reer abubakar sidiiqde waa reer wanaagsane ilaahayow reerkan wanaagsan qolada caawa mirtay oo kuushoodii xadday ilaahow baan kugu ogahay qabo ilaahow halaag oo qabo buu ku daraa ducada waa duca habaarah reerkan wanaagsan waa runtiisa waa reer wanaagsan fawajaduu waxay heleen alxuliya xullidii iyo kuushii dheemankii cinda saa'iqin mid bir dhalaaliye ah mid sancaalo ah baa laga hela dadka dee alaabta ka shaqeeya oo biraha iyo jawharaadkan iyo waxyaalahaas ka shaqeeya baa alaabtii laga hela saa'iq oo biraha dahabyada iyo waxaan jawharata iyo dhalaaliya zacama ninkiina wuxuu sheegtay markii la yidhi warya xaggee kaa soo gasha alaabtan ninkii laga helay wuxuu sheegtay ana alaqdaca kii lug iyo gacangoconaha ahaa jaa-ahu bihi inuu u keenay ninkii reerka kusoo hoyday oo lugtay gacanta go-naa baa aniga ii keenay buu yidhi waa ninkaa dee dadka wax la raadraadinayo reerka kusoo hoyday oo habaartamayo lahaa ilaahu qabo kii waxaan geystay caawa reerkan wanaagsan caawa miray jaa-ahu inuu isagoo ula yimid bihi xullidan alaabtaana aniga ninkaasaa ii keenay buu yidhi factarafa bihi alaqdacu kii baa lagu dhegay waryaah maadaa qaatay haa waa qirtay isna dee sheekadiisa marka been bay kusoo dhamaatay marka ninkii hore gacantay lugta soo gooyay inuu ninkaan wax yaqaanay waxaa meesha laga wataa mataqaanaa awal lugu iyo gacan baa soo go-naa midigta go lugta bidix go haddana wax kaloo ku dara reer abubakar bu mira wuu qirtay ow amase ma qirane shuhida calayhi bihi waa lagu markhaanti furo fa amara bihi abubakar sidiiq baa amray in la gooyo gacanta bidix waa xubinkii saddexaad faqudicad yaduhu lyusra gacanta bidixina waa la jira wa qaala abubakar wuxuu yidhi abubakar caqli miirano cilmi miirana wallaahi la ducaa'uhu habaarkiisa calaa nafsi u ishabaarayay ba ashaddu darnaan badan cindii agtayda calayhi isaga dushiisa min sariqati xadidiisa xadidda waxaa iiga daran soo isku habaaraya caawna u laha ilaahu tuugii reerka miray qabo habaarku isagu ishabaarayaa iiga daran buu yidhi maanta ninkaani waxa lagu helay wuu isla helay habaarkii marka wuxuu yidhi ninkaa yaman ba aniga dalamahu idulmiyayo macnaha biqadci yadihi wa rijlihi lug iyo gacan ninkaasa jaray bituhmati sariqati tow tuugnimo igu tuhmay igumana caddayn bayata waxa weeye aqaara calayhim leylan habeenow habeennimow miray wa akhada maalahum booqaat fain saraqa raabican mar afraad hadduu waxado qudicad rijluhu lyumnaa lugtiisa midig baa la goynahayaa rawa shaaficiyu biisnaadih can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasul lahi sal ly slam qaala fi saariqi nebigu wuxuu yidhi tuugga dhexdiisa ka yidhi in saraqa hadduu xado faqdacuu yadahu gooyi uma in saraqa hadduu xado faqdacuu rijlahu lugtiisa gooye uma in saraqa mar saddexaad hadduu xado faqdacuu yadahu gacantiisa kale gooye uma in saraqa mar afraad hadduu xado faqdacuu rijlahu lugta gooye muqnilmuxtaaj iyo um ka fiiri fain saraqa bacda dalika afartii waa la gooyey labadii lugood iyo labadii gacnood misna waa xaday waa ninaan joojinayn waxadida xanjayam inta isku dhajiyo lacagtiina kusii dhajiyey oo la dhaqaaqa kule muse afka ku qaatay ma naqaan haddou waxado bacda dalika cuzira waa la edbinayaa waa in xoogaa dhowr jeeda la iskaga dhufto si kaloo loo gala lama yaqaan lama hayna annaga daliil hadda caddaynaya wax kaloo laga gooyo cuuqiba waxaa lagu ciqaabayaa bimaa yaraahu lxaakimu xaakimku wuxuu u ra'yeeyo raadican lahu inuu qofkan ka celinayo uu celinayo min darbin waxgaraacid ah ow sijnin jeel ah ow nafyin dhulka musaafirina lianna sariqata waxadidu macsiyatun weeye walam yahbut yahbut fiihaa dhexdeedana kuma sugnaan xaddun wax hadah bacda almarati araabica afar jeer haddii mar hadba meel la gooyey marka shanaad wax lagu dhufto wax ku sugnaadayo ma hayno fatacayanu tacziru in la caziro ama la tacziira caynoobas waqiila qiil baa wuxuu la yihi la tacziiri maayaa yuqtalu waa la dilayaa afar jeer waxda marka shanaad nafta laga gooy waa daciif waa lixadiidin oo warada fii haadaa xadiid ku soo arooray kaasoo rawaahu abu daawuud wagayruhu wa huwa qowlun marjuuxun waa hada laga rajaxan yahay wa daciifun waana daciif waa lidacfi اlxadiidi xadiidka daciifa alwaaridi fiihi ku soo arooray iyo walilijmaaci ijmaac uu ku guntamay calaa khilaafihi sidaa sida khilaafsan iyo wa ana alxadiida xadiidku xataa in habata hadduu sugnaado kaba soo qaad fa huwa mansuuqun waa mid la nasakhay wa fii bacdi nusuqi waxaa ku taalay kitaabka qaar ka mida nusakhdiisa yuqtalu waa la dilaya qofka mar shanaad waxaday sabran xabsi baa lagu dilayaa ee yuxbasu waa la xirayaa min ajli waa la xirayaa yuxbas min ajli an yuqtala in la dilo awgeed walow yooman waaxida maalin kaliya allaha ka dhigay marka hore jeelkaa la dhigo sidaas baa lagu maamulaya ayb faslun waqudaacu dariiqi waddada kuwa jaray calaa arbacati aqsaami waa afar qaybood in qataluu hadday dadka laayaan oo walam yaakhudulmaala xoola aysan qaadan qutuluu waa la layn fain qataluu hadday dad laayaan wa akhadulmaala xoolana qaataan qutuluu waa la layn wasulibuu waana la salbinayaa salbi saasaa iyagoo meyda geed loogu looga laalaadinaya ama loo dul saaraya alwaaxyadaas wain akhadulmaala xoola hadday qaataan walam yaqtuluu waxana aysan dilin tuqadacu aydiihim gacnahoodaa la jaraya iyo waarjulhum lugahooda min khilaafin isweydaar fain akhaafu sabiila wadada hadday dadka ku cabsigeliyaan waa u himbaaleeyaan dadka wadadii baa la mari la-ya waaye xoolana ma qaataan dadna ma laayaan walam yaakhuduu maalan maalna ma qaadan walam yaqtuluu dadna ma layn hadba waday xiranayaan waa qolooyinka wadaday jarayaan xubisuu waa la xabisahayaa wacuziruu waana la edbinaya waa la tacsiiraya war maxaa udin leedihin baa leeyahay dowladdaa soo qabanaysa waman taaba qofkii toobad keena oo minhum iyaga ka mid ah qabla alqudrati karid horteed calihii la karo intaan dowladdu qaban buu isu soo dhiibi isagoo waxbashay saqadad canhu waxaa ka dhacaysa alxuduudu xuduuddii baa ka dhacaysa waaye xuduud ku khaas ahaan lahayd qaadicu dariiqoo aan marna la cafiyeen haddii la qabto xuduuddii waa ka dhacaysaa khasabka ahayd oo qaadicu dariiqa khaaska ku ahayd ay saqadad canhu waxaa ka dhacaysa alcuquubaat asaabiqatu soo horumaray hal la dilo iyo hal la salbiyo iyo wixii baa ka dhacayaan waaye almuqtasatu biqaadici dariiq liqowlihi tacaala ila aladiina mooyaane taabuu toobad keenay min qabli an taqdiruu calayhim aada awoodaan horteed kuwaas yaga waa soo toobad keeneen iyagaa isdhiibay xoolihii dadweynaha laga qaadayaa bes faclamuu ogaada ana allaha gafuurun raxiim waa maxay marka saqadad canhu alxuduud waxaa jira hadduusan isdhiibin xataa haddii la cafiyo oo qofku wax ka dilay xataa cafiyo maruusan cafismayn laakiin hadda waa isu soo dhiibay bes wixii xag rabi ahaa waxaasaa ka dhacaya wowqida waa la qaadayaa bilxuquuqi xuquuqda bini aadamkana waa laga qaadaya ee duuliba waxaa laga dalbayaa bilxuquuqi lmutarattibati xuquuqda ka ratimatay calaa tasarufihi baa laga qaadin oo laga dalbanaya tasarufkiisa oo waa maxay kamaa lam kamaa low lam yakun hadduusan ahayn qaadica dariiqin isagoo aan qaadicu dariiq ahayn hadduu waxgeysto xuquuqda kusoo wajahmi lahaydoo kale baa kusoo wajahmaysa ama kusoo jihaysanaysa tusaale oo min qisaasin dad ba wax ka laayay waddada intii la taagnaa wadamaani maalin xoola damaankooda hadda waa isu soo dhiibi bes dadku wax gaarsiiyey waa bini aadan xuquuqdaas ka dhici mayso dadkaasay tacaamulayaan hadday qisaasanayaan hadday cafinayaan hadday xoolaha magdhabayeen wanaxwi daalik waxaa iyo wixii la mid ah weeyaan wixii kalena oo xuquuqdii dowladda khasabka ahayd in qofkaan la qabtoo la dila ahaydna meesha waa ka baxaysaa meesha waa ka baxaysaa taas wallaahu aclam bisawaab